إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا asalaamu calaykum dhegaystayaal isku soo noqoda wanaagsan idilkiinba ku soo dhowaada warka duhur qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaa xalay muqdisho looga dhawaaqay xisbi ay samaysteen madaxweynaha dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalk ayaa war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee cakiran iyo jahwareerka haysta dowladda federaalk ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in amni darrada iyo shaqola'aanta haysata dhallinyarada ay keentay inay tahriibaan madaxweynihii hore ee ismaamulka tigreyga ee dalka itoobiya ayaa eedeymo u jeediyey maleeshiyaadka t b l f warka dibadda iska horimaadyo cusub oo hubaysan ayaa laga soo sheegayaa caasimadda liibiya ee tripoli قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآن waa duhurnimo arbaca ah taariikhduna tahay lix iyo tobanka dulqacda kun afar boqol afartan iyo lix dhanka kalena ku beegan afar iyo tobanka bisha shanaad labada kun shan iyo labaatanka balse intaan faahfaahinta u gudbin kusoo dhowaada qadar yaroo goosgoos ah warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan waxay idiin soo gudbinaysaa
اليوم يكشف ما طوته سنون من حقدهم لا ما رأته عيون
laba sano waan ugu dheeraysay laba sano nala gaari maa shabaab laba sano ka hor dalkan inaan shabaab ka tirtirnaan rabnaa shabaab muddo laba sano muddo weliba muddo hore ka horeysa
in al-shabaab oo horey looga saaray ee meelo badan oo aan hadda ka hadlayno ay dib u soo qabsadeen inay maanta caasimadda qarka u saaran yihiin fashil ka weyn ma jiro
dowladda etoobiya kuma rabna hadday dhahda anigana kuma rabnaan leenahay
etoobiyana saaxiib aan nahay oo aabatan hadda dagaalka nala gelayso oo dhiiggeeda noo huraysa oo cadowgii nala nala xoraynayso
xogta dhabta ah ee cows weyna waxay ku soo ururtay shabaabka nambarka ciidanka waa ka dilna ay yidhaahdeen inuu been yahay waxaa ku soo aruurtay tirada ay ciidankan ka dilna yidhaahdeen tiro ka badan boqol iyo sagaashan wadaar xa- xawaalo wara- wadareed inay dadkoodii dhintay ay ku dham ay- ay ku duugeen
jabkii ka soo gaaray murtadiinta malxamadii cawsweyn iyo awdheegle wuxuu sababay guuldarrooyin isku tidcan oo burburiyey cududii milatari dagaalkii fikriga iyo dhaqaalahoodii
soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah
kelmaddii ahayd soomaaliya heshiis ah dunidana heshiis la ah oo isu badashay soomaaliya isdilayso Eh, dunidina aan cilaaqaadkeeda sal fadhiya ayna lahaynna waa arkaa oo
xalea markaa dadka soomaaliyeed markaa guushi waa dhowaataa dad fulinimad in haysay ood maqayseen maanta u aragtaan xasan iyo gruubkiisii maraykan iyo wixii haysta idinkaa aragtaan الغبات ولن نضيع ثأرنا والعمر يرخص عزة ويهون waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay dib u doorashadii xasan sheekh daryeel mise darxumo kaasoo aan ku falanqaynayna saddex sano kadib sida uu xasan sheekh ugu fashilmay dhinacyada siyaasadda milatariga iyo amniga darxumona u baday bulshada soomaaliyeed waxaad caawa ku dhagaysan doontaan barnaamijka dhuwaxa waraysiyada iyadoo rogaal celiskiisuna aad maqli doontaan subaxa khamiista saacaddu markay tahay sagaalka iyo barka ama saddex saac iyo bar oo barqanimo inshaa allah تعلموا من بعدنا يرث الطريق بنون من بعدنا يرث الطريق بنون
dagaallo khasaare culus lagu gaarsiiyey ciidamada dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada daynile ee magaalada muqdisho waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir dagaal lagu jebiyey ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada dayniile iyo deegaanka ceel shaale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ah oo aagaasi dhaqdhaqaaqya ka wadayay ayaa waxaa dagaal toos ah iyo qarax kala hortegay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab khasaare kala duwan oo dhaawac iyo burbur gaadiid leh ayaa dhabarka loo saariyey askartii dowladda federaalka ugu yaraan afar askari oo ka tirsan ciidamadii dowladda federaalka ah ayaa la sheegayaa inay soo gaareen dhaawacyo kala duwan sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalkaas ku gubeen saddex gaari oo cabdibilayaal ah kuwaas oo ay wateen askarta dowladda federaalka waxaana wararku sheegayaan in ciidamadii dowladda federaalka ay isaga farxadeen aagga dagaalka dagaaladan ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan qarax ka dhacay gudaha xerada xalane lala beegsaday sargaal ka tirsan dowladda federaalka rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana qaraxan ka fuliyey gudaha xerada xalane kaas oo lagu beegsaday sargaal lagu magacaabo macalin cumar oo ah taliyaha ilaalada albaabka laga galo xerada xalane sargaalkan ayaa sidoo kale ka tirsan b sta dowladda federaalka qaraxa lala beegsaday ayaana waxaa ka soo gaaray dhaawac culus iyadoona la sheegayo xaaladiisu inay tahay mid garaab ah sargaalkan lagu beegsaday gudaha xerada xalane oo ah taliska ugu weyn ee shisheeyuhu ku leeyihiin soomaaliya ayaa sidoo kale wuxuu dhibaato weyn ku hayay dadka ku dhaqan xaafadaha u dhow xerada xalane dhanka gobolka bokoolna rag ka tirsan guutada qarxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday ciidamo etoobiyaana ciidamadan oo lagu weynayay ayaa qaraxa lala beegsaday xilli ay ku sii jeedeen garoonka degmada waajid waxaana jira khasaare kala duwan oo ka soo gaaray waxaa xalay muqdisho looga dhawaaqay xisbi ay samaysteen madaxweynaha dowladda federaalk iyo qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada maxamed qaasim ayaa faahfaahintaasi inuu hayaa habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya looga dhawaaqay urur siyaasadeed ay samaysteen xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka iyo qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada kaasoo la sheegay inuu guddoomiye iyo musharaxba ka yahay xasan sheekh waxaana xubno ka ah qaar ka mid ah madaxda ugu sarraysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xisbigan ayaa iyadoo horaanba la diidana waxa uu haddana mar kale la kulmay mucaarado hor leh hase ahaatee waxay arrintu cirku isku shareertay markii wasiirka amniga ee dowladda federaalk oo kulankii xalay xisbiga lagu shaacinayay uu hanjabay xubnaha mucaaradka ee diidan urur siyaasadeedkooda xisbiga xalay lagu dhawaaqay ayaa lagu yeeray magaca cadaaladda iyo wadajirka wuxuuna cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ah wasiirka amniga ee dowladda federaalka sheegay in ciddii ka hor timaada xisbigooda ay iska qaban doonaan waxaa loo siman yahay min somalilan khaatumo puntland galmudug hirshabeelle banaadir koonfur galbeed iyo jubbaland bu ku dhihiin caw meesha intaba waxaa weeye waxaa la rabaa inay ka furtaan axsaabtan xisbiga la yidhaahdo wadajirka iyo caddaaladda caddaaladda iyo wadajirka intaan sheegayba waxaa la rabaa in laga furo midka diidahayo oo ma laga furayo dhahayo waa la iska qabanayaa maxaa yeelay waxaa loo socdaa waxaa weeye dimuqraadiyad
ururkan ay dhistaan xasan sheekh iyo inta taageersan ayay sheegayaan inuu isagu qaban doono nuuca doorasho ay qabanayso dowladda federaalka waana taasi midda sida weyn ay u diidan yihiin mucaaradka mas-uuliyiin horey xilal uga soo qabtay dowladda federaalk ayaa war ka soo saaray xaaladda siyaasadeed ee cakiran iyo jahwareerka haysta dowladda federaalka mubaaraga cumar ayaa faahfaahinta warkaasi ambaqaadaya kulan ka dhacay magaalada nairobi caasimada waddanka kenya ayaa waxaa yeeshay mas-uuliyiin xilal horey ugu soo qabtay dowladda federaalk oo ay ku jiraan saddex ra-iisul wasaare horey oo kale ah maxamed xuseen roble cabdiweli gaasio cabdi faarax shirdoon iyo gudoomiyihii hore baarlamaanka federaalk xilligii farmaajo mas-uuliyiintan ayaa war qoraal ay soo saareen ku sheegay in dowladda federaalk ee uu hogaamiyo xasan sheekh ee dalka ku wado meel mugdi ah jahawareer siyaasadeedna ay ku jirto waxa ay xuseen in waxaa loogu yeero beesha caalamka ee taageerada la garab taagan dowladda federaalk ay walwala ka qabaan sida ay wax u socdaan una arkaan in xaaladda dowladda federaalk ku jirto tahay mid hubanti la-aanna waxaan ku talinaynaa in la dhegeysto talada dadka waxgaradka si marxaladan adag looga baxo iyadoo la midaysan yahay xalku waxa uu ku jiraa in labada fadhiiso lana yeesho talo midaysan sidaasi waxaa yidhi mas-uuliyiinta xilalka horey ugu soo qabtay dowladda federaalka kulankan ay yeesheen mas-uuliyiinta hore xilal kala duwan ka soo qabtay gudaha dowladda federaalk ayaa imaanaya xilli dowladda federaalka wajahayso cadaadisyo siyaasadeed ugu imaanaya qaar ka mid a madaxda maamul goboleedyada ee kuwa mucaaradka ku ah xukuumadda uu majraa u hayo xasan sheekh madaxweynihii hore ee ismaamulka tigreega ee dalka etoobiya ayaa eedeymo u jeediyey maleeshiyaadka t b l f ketejiyo rida oo ah madaxweynihii hore ee gobolka tigreega sidoo kalena ah la taliyaha arrimaha bariga afrika ee abiy axmed ayaa waraysi uu bixiyey waxa uu eedeymo ugu jeediyey maleeshiyaadka t b l f waxa uu sheegay in kooxdu ay ka ganacsato dahabka gobolka tigreega islamarkaana ay ku kacaan falal ka dhan ah amniga etoobiya waxa uu tilmaamay in la xisaabtanka madaxda dalkaasi noqdeen kuwo fashilmay iyadoo sidoo kale uu xusay in iibinta dadka eritreyaanka dhaqaalo laga sameyn jiray si loo maalgeliyo dagaalka saraakiil sarsare oo ka tirsan t b l f ayuu ku eedeeyey inay tan iyo xilligii dagaalka ku howlanaayeen ka ganacsiga dahabka ayna had iyo jeer ka shaqeeyaan sidii ay colaado uga abuuri lahaayeen dalka si ay u gurtaan khayraadkiisa iyo abaabul looga soo horjeedo dowladda etoobiya islamarkaana ay caawimaad ku kaabayeen kooxo taabacsan jabhadda fano ee dagaalka kula jirta maamulka abiy axmed maamulka abiy ayaa muddooyinkii u dambeeyey u muuqday kuwo khasaare baaxad leh oo kasoo gaaraya dagaalada kala kulmayey jabhadaha kasoo horjeeda ee ka dagaalamaya dalkaas waxayna weeraro badan oo laayaan ah kala kulmeen jabhadda t b l f oo dagaallo gaadmo ah ku qaaday xerooyin ay degganaayeen ciidamada etoobiya halkaas oo ay ku dhiig bixiyeen saraakiil badan hubna kala wareegeen si kastaba xurguftan siyaasadeed ee u dhexaysa dowladda etoobiya iyo jabhadda t b l f ayaa soo bilaabatay kadib markii uu xafiiska la wareegay abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa sheegay in amni darrada iyo shaqola'aanta haysata dhallinyarada ay keentay inay tahriibaan waa kan cabdulqaaliq macalin cabdiweli oo ka waramaya xamse cabdibarre ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in amni darro iyo shaqola-aan ay ka jirto goobaha ay ka maamulaan soomaaliya waxa uu tilmaamay in muddo ka badan lixdan sano ay tahriib ku jiraan dhallinyarada soomaaliyeed isagoona ka hadlay sababta ka dambeysa arrintaasi xamse ayaa xusay in amni darrada iyo shaqola-aanta haysata dhallinyarada ay keentay in ay tahriibaan islamarkaana ay badaha ku dhammaadaan halka kuwa joogana ay ku fakarayaan in ay iyaguna dalka isaga tagaan waxaan u baahan nahay lixdan iyo shan sano kadib sida aad muuqato dhallinyaradeennu waxay isugu jiraan kuwo tahriibay oo waddanka ka tegey deedna badaha ama ku dhintay ama ilaahay ka samato bixiyey iyo kuwo u heensaysan hadda u diyaarsan inay ka daba tahriibaan maxay ku naceen dalkooda maxaa keenay niyadjabka niyadjabka maxaa keenay waxaa keenay sidaan sheegnay oo niyadjabta keenay waa rajaxumada ka muuqata amni darrada oo la dadka hadda malaha aniga dee waxoogaaba iga yar amni darraday ku dhasheen ay ku joogaan ilaa iyo hadda marka amni ma haystaan shaqo ma haystaan
amni darrada uu sheegayo xamse cabdibarre waxaa ugu horraysa tan ay dowladdu federaalka ku hayso dadka ku dhaqan goobaha ay ka taliso iyadoo marar badan ay dhallinyaradu ka cawdeen dilalka joogtada ah oo ay kala kulmayaan ciidamada dowladda federaalka waxaana intaasi dheer boobka iyo barakicinta ay dowladdu federaalka ku hayso dadka rayidka ah iska horimaadyo cusub oo hubaysan ayaa laga soo sheegayaa caasimadda liibiya ee tripoli waxaa weli kacsan xaaladda magaalada tripoli ee caasimadda liibiya halkaas oo ay maalmahan ku dagaalamayeen dhinacyo isku haya talada dalkaas dad goobjoogayaal ah ayaana sheegay in dhawaaqa rasaasta ay si aan kala go' lahayn ay weli uga socoto magaalada tripoli halka xaafado badan oo ka tirsan caasimadda lasoo dhoobay ciidamo fara badan oo iska soo horjeeda iyadoo ay macquul tahay in dagaallo aad u culus ka dhacaan halkaasi booliska dalka liibiya ayaa sheegay in tiro maxaabiis ah ay ka baxsadeen xabsi ku yaalla caasimadda kadib iska hor imaadyo ka dhacay magaalada tripoli iyagoo intaasi ku daray in dab uu ka kacay mid ka mid ah xarumaha hay-adda la dagaalanka socdaalka sharci darrada ah ee ku taalla caasimadda liibiya kaas oo uu sababay dagaalada ka socda magaaladaas magaalada tripoli ee caasimadda dalka liibiya ayaa waxaa maalmahani ku dagaalamayay awoodo ku loolamaya talada dalkaas dhegaystayaal warkii oo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan xilligan waa inaga intaa waxaan idinku dhaafaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu